أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulisaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kadib muddo soddoniyo maalmood oo xiriir ah dagaal ka socday bariga dhexe guddiga doorashada kooxda riddada ayaa magaalada baydhabo ku qabtay doorasho la sheegay in lagu boobay mid ka mid ay kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada dhawaaqiida riddada faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la-aan bahsan sidoo kale warkeenas waxaa ku maqli doontaan halqada labaad warbixinaan ugu magac darnay baraaraha ufurow waa subaxnimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabajoojin kadib muddo soddon iyo sagaal maalmood ah oo dagaal xiriira uu ka socday bariga dhexe haddaba xogihii ugu dambeeyey waa kan walaalkeen abuushiba bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka maalinkii afartanaad ee dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo dhanka kale oo ah iiraan madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu oggolaaday in la joojiyo duqeymaha iyo weerarada ka dhankaha iiraan muddo laba toddobaad ah asigoo intaasi ku daray in xabad joojinta ay ku xiran tahay in iiraan ay oggolaato furitaan buuxo oo deg deg ah oo ku aadan marinbiyoodka hormuus inkastoo maraykanka iyo iiraan ay ku dhawaaqeen xabad joojin muddo laba toddobaad ah socon doonta haddana dalalka khaliijka ayaa galay habeen kacsan oo ay ka dhaceen weeraro iiraan ay ku qaaday gantaalo iyo diyaarado daroon aan duuliya lahayn qatar wasaaradda difaaca qatar ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida ay ka hortageen weerar gantaal ah oo lagu beegsaday dalkaas taasoo timid afar saacadood kadib markii hore loo qabtay weerar kale wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay in afar qof ay ku dhaawacmeen oo ay ku jirto gabar yar oo qadari ah kadib markii burburka gantaalada ay ku dhaceen guri ku yaala deegaanka muraykh kuweyt ciidamada dowladda daaqodka kuweyt ayaa sheegay in difaacyada cirka ay ka hortageen weeraro gantaalo iyo daroon ah qaraxyada la maqlay waxaa sabab u ahaa nidaamyada difaaca oo burburinaya weerarada dadka waxaa lagu wargeliyay inay raacaan tilmaamaha ammaanka horey dowladda kuweyt waxay dadka ku amartay inay guryahooda joogaan inta u dhexaysa sadda dhexe ilaa lixda subaxnimo si taxadir ah ilaalada qaranka kuweyt ayaa soo riday afar daroon ah afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay sidoo kale ciidanka ayaa sheegay in toddoba iyo toban daroon ah ay galeen hawada dalka balse la xakameeyey iyadoo aan wax khasaaraha dhicin sacuudiga difaaca madaniga ayaa bixiyey digniin adag oo deg deg ah taasoo ku saabsan khatar jirta riyaad yambu al kharaj iyo gobolka bariga ayaa digniintaasi laga fuliyey afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in la burburiyey shan gantaalo blastig ah oo ku wajahnaa gobolka bariga imaaraadka carabta nidaamka daaqoodka imaaraadka carabta ayaa xafiiskooda warbaahinta ee dubay wuxuu sheegay in la damiyey dab ka kacay warshadda gaaska lagu farsameeyo ee habshan wasaaradda difaaca ayaa xaqiijisay in nidaamyada difaaca ay ka hortageen gantaalo iyo daroona ka timid iiraan dhawaaqyada qaraxyada ayaa la maqlay oo ay ka dhasheen howlgallo difaac burburin ah baxreyn waxaa la shiday siiriga digniinta dadka waxaa lagu amray inay tagaan meelaha ammaanka ah waxaa sidoo kale la hakiyey shaqada dekadda weyn ee dalkaasi khaliifa bin salmaan si kumeel gaar ah shirkadda maamusha dekadda ayaa sheegtay in howlgallada la joojiyey si waafaqsan xaaladda amniga sidoo kale buundada boqorafaad oo isku xirta sacuudiga iyo baxreyn ayaa la xiray si taxadir ah ciraaq ugu yaraan saddex qof horeyda ayaa la dilay duqeyn ku dhacday guri ku yaala basra oo u dhow xadka kuweyt qoys ka kooban shan qof ayaa la sheegay inay ku jireen guriga saddex meyd ayaa la helay kuwo kalena weli waxa ay ku hoos jiraan burburka dhismaha booliiska ayaa sheegay in tirada dhimashada ay kordhi karto warar kale ayaa sheegaya in britain ciidamadeeda ay ka saartay ciraaq cabsi ay ka qabto weeraro iiraan uga yimaada kadib urdun magaalada irbiid waxaa laga maqlay qaraxyo ka dhashay ka hortaga gantaalada gabagabadii dhammaadka maalintii talaadada oo shalay ahayd ayaa waxay ku beegneed wakhtigii kamadambeysta ahaa ee trump u qabtay iiraan si heshiis loo gaaro isagoo horey ugu hanjabay in la burburin doono kaabayaasha iiraan in la weerari doono buundooyinka iyo xarumaha tamarta in la tiri doono ilbaxnimada iiraan haddii heshiis la waayo arrintani waxay ku dhacday iyadoo dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ka wadaan iiraan tan iyo labaatan iyo sideedii febraayo halkaasoo hogaamiyaal muhiim ah la dilay iiraan ay sii wado weeraro ka dhan ah danaha maraykanka islamarkaana hadiday marin biyoodka hormuus daqiiqadihii ugu dambeeyey iyo qiyaastii sagaashanka daqiiqo ka hor dhammaadka wakhtigii kamadambeysta ahaa ee laga cabsi qabay inuu horseedo baabi'inta ilbaxnimada dhan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka laabtay go'aan halis ah isagoo ku dhawaaqay hakinta weerar ballaaran oo ka dhan ah iiraan muddo laba toddobaad ah kudhawaaqistan lama filaanka ah ayaa timid markii dhexdhexaadin ay waday bakistan ilbirqsidii ugu dambeeyey lagu guulaystay waxayna si kumeel gaar ah u dejisay xiisadii gobolka balse waxay furtay su-aal weyn tani ma bilow dhab ah oo nabad waarta u dhexaysa iiraan iyo maraykankaba ama hakad xeeladaysan oo u adeegaya danaha militari iyo dhaqaale ee labada dhinac dejinta xiisadda daqiiqadihii ugu dambeeyey trump ayaa bartiisa uu kula xiriiro bulshada waxa uu ku sheegay lixdii iyo soddon laba daqiiqo oo fiidnimo wakhtiga bariga maraykanka qiyaastiina hal saac iyo labaatan sideed daqiiqo ka hor dhammaadka wakhtiga kamadambeysta ah ee dagaalka ama qaaditaanka weerarka inuu go'aansaday inaan ku saleeyo buu yiri wadahadallo aan la leeyahay ra-iisul wasaaraha bakistan shabahees shariif iyo taliyaha ciidanka aziim muniir iyo shardi ah in jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ogolaato furtaan buuxo oo degdeg ah oo ammaan ah ee ku saabsan marinbiyoodka hormuus waxaan ogolahay buu yiri inaan hakiyo duqeymaha iyo weerarada muddo laba toddobaad ah trump wuxuu tallaabadan ku tilmaamay xabad joojin labada dhinac ah isagoo sheegay in maraykanku uu gaaray dhammaan yoolkiisii militari kana gudbay wuxuuna sidoo kale xusay in maamulka maraykanka uu helay qorshe toban qodob ah oo iiraan soo jeedisay oo loo arko saldhigga wadahadal islamarkaana ku dhowaad la isku raacay qodobadii hore ee lagu muransanaa dhanka kale teheraan ayaa si deg deg ah uga jawaabtay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda iiraan abbas arakji uu sheegay in heshiis hordhac ah la gaaray islamarkaana haddii weeraradu istaagaan ciidamadoodu ay joojin doonaan howlgallada difaaca wuxuu intaasi ku daray in marinka hormuus la mari karo muddo laba toddobaad ah iyadoo lala jaan qaadayo ciidamada iiraan iyo xeerar farsamo oo jira inkastoo hadalka trump uu lahaa cod guul sheegasho haddana falanqeeyaal ayaa u arkaa go'aanka mid dhaqaale la xiriira isla markii la shaaciyey hakinta weerarada suuqyada caalamka ee si deg deg ah uga falceliyey qiimaha saliidda maraykanka west texas ayaa hoos u dhacday boqolkiiba shan iyo toban isagoo ka dhacay in ka badan labaatan dollar halkii fuusto ilaa sagaashan iyo laba dhibic soddon iyo lix dollar dhanka kale biraha qaaliga ah ayaa kor u kacay balatiumka in ka badan boqolkiiba saddex qalinkana qiyaastii boqolkiiba shan tani waxay siisay aqalka cad fursad badbaado si loo hagaajiyo dhaqaalaha ka hor dhacdo muhiim ah bisha may marka kevin wash uu xilka kala wareego madaxtinimada bangiga dhexe ee maraykanka labada toddobaad ee degnaanshaha ah waxay fududayn karaan inuu bilaabmo hoosu dhigista dulsaarka iyadoo aan jirin cadaadis sicirbar oo ka imaanaya qiimaha tamarta haddii marinka hormuus la xiro maadaama hakinta weeraradu si gaar ah ay ugu xiran tahay furitaanka marinbiyoodka hormuus muddo laba toddobaad ah muddadan waxaa loo arkaa fursad xeradaysan oo militari halkii ay ka ahaan lahayd dhammaadka dagaalka kormeerayaal ayaa aaminsan in muddadan la cusboonaysiin karo xogta sirdoonka dib loo habeyn karo ciidanka lasoo saari karo hub iyo rasaas cusub lagu diyaargaroobi karo xaalado mustaqbal dhici kara si kastaba maraykanka iyo yuhuudda waxay ogyihiin in iiraan ay weli awood u leedahay inay isticmaasho gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn taasoo ka dhigan in jebinta xabad joojinta ay keeni karto jawaab deg deg ah oo iiraan ka timaada taasoo mar kale xaaladda dib ugu celin karta bilowgii xataa laga yaabo in marinka hormuus la xiro muddo dheer indhaha caalamka oo kusii jeeda waddanka bakistan qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrintan waxay u arkaan xabad joojinta mid kumeel gaar ah oo looga hortegayo qarax weyn balse aan ahayn xeelad degdeg ah oo lagu soo afjarayo colaadda muddada dheer jirtay si kastaba khasaaraha dagaalka iyo cawaaqibtiisa toddobaadidii lasoo dhaafay ayaa laga yaabaa inay ku qasbanaan doonto dhinacyada inay sameeyaan tanaasul si looga fogaado xaaladoo kasii darta iyadoo la filayo in wadahadallo lagu qabto caasimadda dalka bakistan ee islaamabaad ee bariga dhexe wuxuu weli ku jiraa xaalad deganaanshiyo taxadar leh su-aashu waxay tahay ma muddadan waxay noqon doontaa bilowga heshiis rasmi ah oo dagaalka lagu soo afjiro ama hakad kooban oo ka horeeya wareeg dagaal oo kasii culus kii hore sida ay baahiyeen warbaahinta caalamka war-saxaafadeed ka soo baxay golaha amniga iiraan ayaa sheegay qodobada ay iiraan la tegayso bakistan oo trump oggolaaday inay saldhig u noqdaan heshiiska lagu soo afjirayo dagaalka inay ku jiraan maraykanka inuu ciidankiisa ka saaro dhammaan saldhigyada ku yaala bariga dhexe in la qaado dhammaan cunuqabataynta iyo in la sii daayo hantida iiraan ee dibadda ku xiiran waxaa kaloo ku jira in magdhow buuxa la siiyo iiraan iyo in la joojiyo dagaalka ka dhanka ah dhammaan kooxaha ay iiraan taageerto ee bariga dhexe muddo laba toddobaad ah jasaaka allahu kheyran walaalka abushiba guddiga doorashada kooxda riddada ayaa magaalada baydhabo ku qabtay doorasho la sheegay in lagu boobay mid ka mid ay kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaanada dhawaaqiida tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka ashaadalla dirirka ah ee koonfur galbeed waxaa shalay ka dhacday wax doorasho lagu sheegay oo muran iyo buuq uu ka taagan yahay doorashada ka dhacday baydhabo ayaa xildhibaannimo loogu doortay mid ka mid ah xubnaha murtadiinta ah ee sida aadka ugu dhow xasan gurguurta balse kursiga loo doortay ayaa ahaa mid uu ku fadhiyay xildhibaan kale kursigan ayaa la sheegay in loo doortay cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano wasiir tigtok kaasi oo kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho ugu magacaabna wasiirka dekadaha kana mid ah dadka ku dhow xasan gurguurta xildhibaanka kursigan ku fadhiyey oo lagu magacaabo isaaq cali ayaa soo hadlay qoraal uu u diray xildhibaanada riddada ayuu ku sheegay in kursiga uu ku fadhiyey ay ka dhaceen xasan sheikh iyo kooxdiisa waa kan murtad isaaq cali subag oo waraysi uu bixiyey ku xaqiijiyey in kursigiisa la dhacay waxaana hadalkiisa ka mid ahaa anigu waxaan ahay xildhibaan isaaq cali subag oo ku fadhiyey kursiga nambarkiisu yahay laba boqol iyo afar laga soo bilaabo labada kun iyo labaatan labadii ilaa iyo hadda marka maanta waxaan maqlay anoo oo meel fadhiyo oo shaqo u socdo ayaa waxaa la ii sheegay in kursigii lagu dooranayo baydhabo marka arrintii waa malaysan waayey teleefoonaan diray waxaan ogaaday in hawshaas ay socoto arrintii yaabay u noqotay marka waxaan go'aansaday inaan la wadaago soomaalida waxa ka socda soomaaliya inay yihiin waxa aan weligeed soomaaliya wix hadda ku horreeyey aysan ka dhicin oo qof xildhibaan ah oo taagan oo aan la soo eedeynin oo shaqadiisii wato oo wax dembi ah oo horey loogu soo eedeyn aysan jirin in kursigiisii isagoo taagan la dooranayo marka soomaaliya directionkay aaday ama jihaday u socoto iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh qaabkuu rabo soomaaliya inuu doorasho uga qabto waa tan hadda maanta dhacday oo kale nin taagan oo hadda bishii ugu dambeysay maarso salari mishaarkii loo soo diray qaatay haddii aan dembi leeyahay ama laisoo eedeeyey ama kala fadhiyay waxaas iigu haysto ganaxaa jiri lahaa eedeenaa jiri lahayd wax badanaa ka horeyn lahaa marka waxa ugu horreeyey aan maqlay waxay ahayd un in kursigeygii maanta la dooranayo oo guddiga doorashada marka tan waxay muujinaysaa doorashada soomaaliya uu rabo madaxweynaha soomaaliya inuu ka qabto isaga iyo guddigiisa doorashada inay mid noocaan ay tahay marka anigii oo taagan oo ayaa kursigeygii qof uu jecel yahay saaxiibkiisa uu siiyey marka dadka kale oo soomaaliya rajo ka leh inay u tartamaan oo ay doorashada xasan sheekh u wado ay kursi ka raadiyaan waxaad ogaanaysaan dadkii joogayaaba kuraastii laga xoogaya marka saan is leeyahay waxay maanta baydhabo ka dhacay waxay tusaale u yihiin in soomaaliya direction aan adduunkaba ka jirin style hataa dictator style hataa ma aha dimuqrasi ma aha meel wax aan ku tilmaano ma jiraan arrintan ayaa baraha bulshada ka dhelisay hadalhayn ballaaran waxaana tan lagu tilmaamay isku dhaxyaa dhanka doorashada ah oo ka dhex jirta xasan sheikh iyo kooxdiisa kuwaas oo sheegayay inay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah shalayna guddigiisa doorashada uu baydhabo ku qabtay doorasho dadban oo boob lagu sheegay jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani faahfaahyno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeen hore dagaal culus ku qaadeen fariisimo iyo saldhigii murtadiinta ay ku leeyihiin degmada balcad oo ka mid a gooba cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeelle dhexe howlgalkaasi waxaa allah fadligiisa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba kale inta dagaalka u socday waxay ciidamada mujaahidiintu sidoo kale la wareegeen laba bar koontaroolo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada balcad guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaar sameeyeen oo ku dhaqan gobolka sanaag iyo waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad gurmadkan oo ahaa mid lacag qaybina waxaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu ay saameeyeen oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceergaabo iyo ceellaayo oo ka wada tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya qoysaskani abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadka lacagta mujaahidiintu ay gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka mahad celiyey gurmadka lacagta ay soo gaarsiiyeen mujaahidiinta maxamed faarax waan joogaa meel xadeer cara laakiin oo ergamo hoos tagta waan gartay maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey konton doolar waa laygu sheegay lambarka yaa baan idin maxdinaynaa inamada hadda usoo degsanay idinkaba ilaahay xisanaadka miisaanka ha idin saaro amahaad baan ugu baxan abaaro iyo sari oo xumaado iyo xooli oo xumaado baxay iyo waxaasoo dhan baa jira aad baan ugu shugrinaqaynaa waahay aada iyo aad ho xooli oo xumaaday oo sari oo xumaaday oo waxaasoo doogu adirnuudiya weli xoolo macaan iyo aad iyo aad baan baahi ugu qabin mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa ilaahay khayr hasiiyo fiyaaqay waxay jecel yihiin waxay ugu jecelyihin ilahay hasiiyo xsanaanka miisaanka allah u saaro habdaleeye ilahay habdaleeye gaalada dalka iyo naafacda ilahay naga siiyo muslimka ilahay hadda weeye kor ha u qaado diinka waxaad joogaa meel cala hadeer baa joogaa kaala hadlayaa fitnadani waa jiirani gaala hoos maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey konton dollar oo laaga aad iyo aad baahi ceen ka ah ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey walaal dhulka abaaraha ka dhacay sharci waa naga xumaaday xoolii way naga xumaadeen dhulka abaaro iyo waxaasaa ka dhacay baahidan bahaan maalintan mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa waxaan ugu ducaynayaa ilaahay ka ajar gaalada ilaahay haduleeyey muslimata ilaahay ha habeey axmed cabdi maxamed waxaan joogaa buuraha mudug waxay ka tirsan tahay degmada ceelaayo maanta maxaa lagu siiyey maanta eedada lagu siiyey lacag baahida dadka abaaraha axada ka dhacay oo waa taageero maanaha muslimiinta lagu taageedhay mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu guusha siiyo gaalada iyo murtadiintana maxaa ku habaaraysaa in ilaahay naka jebiyo gacanteenu sarrayso axmed musacli baa laydhaha waxaan joogaa buuraha calmadow degmada ceelaayo maanta maxaa lagu siiyey waxaa lagu siiyey lacag dhan konton dollar oo inoo siiyeen wadaadada mujaahidiinta ah oo aan la joogno buurahan wadanka abaaraha ka dhacay marka insha allah lacagtaasaan la siiyey aad iyo aad baan lacagtaas waxa weye wadaadadana waa ku mahadsan yihiin wallahi dee wakti adag bas ka jiray oo abaara laska soo maray oo baahi baa loo qabay dadku waa dad dan yar oo dee xoolihii ilaashadeen qaarkood way iska lumeen marka baahi badan baa loo qabay insha allah aad baan waxa weye lacagtaas dad badanna waa la siiyey oo dee way gaadhay lacag mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa in wax khayr iyagana ugu bedelo camalkoodana in ilaahay camal wanaagsan uga dhigo oo dee mujaahidiinta ilaahay inoo gargaaro guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada gurmad ballaaran oo loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku kala dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka casaam maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baasan walaalkeen marwaan moxamed arbixintaasi ee noo eegaya maleeshiyadan gaduudsan oo sida la sheegay ka tirsan kuwa madaxtooyada maamul goboleedka shaadoola dirirka ah ee galmuduga ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo laba bilood ah shalay ayay maleeshiyaadkan oo hubaysanaa xirteen waddo muhiim ah oo ka mid ah kuwa soo gala magaalada dhuusamareeb ah ee xarunta u ah maamulka uu madaxa ka yahay murtad qorqoora maleeshiyaadkan ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo laba bilood ah waxayna taasi keentay inay dhagaxaan ku jiraan waddadaasi muhiimka ah islamarkaana uu hakad galo isku socodka dadka iyo gaadiidka inta badan waxaa la arkaa maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada ashaadola dirirka ah oo mushaar la-aan u gudadsan kuwaas oo xirinaya waddooyin muhiim ah dadka musaafarka ahna ku dhibaya wadooyinka jasaaka allahu khayran walaalka marwan dhegaystayaal iminkan waxaad kusoo dhawaataan xalqada labaad warbixinaan ugu magac darnay baraaraha ufurow iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء dhisidda masaajidda iyo kala tartamidooda waa mid sal iyo raad xooggan ku leh diinteenna suuban ee islaamka waxaana sugan in qofkii dhisaa masjid inuu allah isagana guri uga dhisi doono jannadiisa iyagoo ka duulaya xadiidkaas ayay reer ufurow ka soo dhalaaleen kaalintaasi waxaana gudaha degmadan ku yaalla tiro labaatan kor u dhaafaysa oo masaajida ah taasoo ku tusinaysa hamuunqabka khayriga ee ku jira bulshada halkan ku dhaqan in tooshka aan ku ifino waxyaabaha ay gaarka la tahay ufurow waa ujeedka safarkeenna dadka reer ufurow iyaga oo allah kaashanaya ayay ku guulaysteen inay dhisaan laba masjid oo waaweyn kaasoo midka koowaad uu ka kooban yahay saddex dabaq halka midka labaadna uu yahay laba dabaq middan oo aan uga markhaati kacna inaysan jirin magaalo kale oo wilaayaadka ku taalla oo ay ku yaallaan intan oo masjid oo dabaq ah faras magaalaha iyo meelo ku habboon ayaa laga dhisay labadan masjid ee waaweyn waxaana dhismahooda dhexda u xirtay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan kuwaasoo dadaal hagaarla'aan ah kadib allah uu ku guuleeyey inay rumeeyeen riyadan weyn kani waa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ah markhaatiga nool iyo in magaaladan ay ku horumartay sadaqada si gaar ahaaneed dhisidda masaajida allah su-aashan ee ku saabsan magaalada masaajideeda xaqiiqatan anugu markii aan imid magaalo intaan la-eg oo shan iyo labaatan masaajid leh oo laba masaajid ka mida midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay ma filaynin aad iyo aad baan ugu farxay runtii waxaan dareemay dadkan muslimiinta ah inay ihtimaam u hayaan allah subxaana wa tacaala diintiisii maxaa yeelay qofku markuu maalkiisa bixiyo naftiisana waa sahlan tahay alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa markuu ugu yeedhaayey in ay wax bixiyaan nafta iyo maalka alle wuxuu horumariyey maalka yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون waxaa marka lagu jihaadayo allah subxaanaه wa tacaala fii kitaabi اlcaziiz markii laga reeba aayat اlbayca fii suurati اlbaraa kulli alle maalkuu hormariyey dadkaa marka muslimiinta maalkoodii waxay ku bixiyeen allah kelmadiisa inay kor noqoto magaaladu waxay leedahay laba masaajid oo waaweyn midna uu saddex dabaq yahay midna uu laba dabaq yahay waxaan aad ola yaabay markii aan tegey ma aanan arag waxaana aniguna aad muslimiinta ugu wareega khaasatan wilaayaadka islaamiga ah meel aan tegin way yar tahay dadkaa degaankaa u dhashay unbaa bixiyey jasaahum allahu khayran kuwooda dibadda jirana allaha barakeeyo kuwooda joogana allaha barakeeyo runtii aad baan ugu soo farxay waxaan ugu yeerayaa muslimiinta kale wilaayaadka deggan in ay ku daydaan runtii anigise gaaran ugu duceeyey waxaan allah subxaanahu wa tacaala u weydiiyey maadaama ay maalkooda ilaahay diintiisa ay gelinayaan inuu alle samada u furo oo alle subxaanahu wa tacaala beeraha iyo xoolahaba alla u barakeeyo iyo awlaadda ay haystaanba allena subxaanahu wa tacaala wax ka mida waa naga ajiibay sidai ay maanta ku sugan yihiin barwaaqo iyo roob ay haystaan allaha u saa'idiyo muslimiinta inta aanan roob iyo barwaaqo helinna allaha siiyo qarashka iyo dadaalka ay geliyeen reer ufurow guryaha alle ee masaajidda ayaa ka markhaati kacaya wacyiga iyo dareenka diineed ee bulshadan waana dadaal mudan in bulshada kale ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay kaga daydaan reer ufurow afraaddii saamaynta laheyd ee aan halkaas kula kulannay intii aan ku jirnay socdaalkeennan waxaa ka mid ah suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka beesha luway waxa uu isagana si faahfaahsan inoogu sheegay qaabka ay reer ufuro ugu suurta gashay inay qabtaan shaqadan iskutashiga ah ay ku dhiseen labadan masjid ee waaweyn reer ufuro waxay gaar ku yihiin in ay wax bixiyaan oo sadaqada ay bixiyaan masaajidada ay dhisaan dugsiyada ay dhisaan wax kasta oo ay isku tashadaan masaajidadan horka waqti dhowaa la dhisay saaad ula socoto midna siddeed sun u dhisan yahay midna shan sun u dhisan yahay reer ufuro waa dhisay dad deegaanka u dhashay oo meelo ku maqan lacag way soo dhiibeen laakiin meel deegaankan ka baxsan oo loo tagay oo hadda wax laga soo aruuriyey ma sheegi karno reer deegaankaa dhisay iyagaa ku bixiyey hantidaasi geelahooda ay ku dhisteen lacagahooda ay ku dhisteen ninka ugu badnaa oo xoolo ku bixiyey waxaan xasuustaa kun leeroo shamindaa bixiyey inta kale iyo nin afar neefo geela hal maalan bixiyey nimankaasa ugu badnaa intuu wax ku bixisay inta kale toban kun shan kun lix kun dad ku darsada way jiraan dad khaas ah oo ilaahay u gargaaray oo wax badan ku bixiyey waa jiraan insha allahu reer deegaanka isku tashaday masaajidada dhan iyagay dhisahaya hadda waxaa keena nin kastaba inuu masaajidyadii hadda jiingadaa ahaa nin kastaba kaas anaa dhisa anaa dhisa lagu tartama ay taagan tahay maanta socodkeenii aan ku dhex marna u furow waxaa ka xusi karnaa oo xusuusta inaanan weli ka goyn wakhti aan dul taagnin figta sare ee masjidka saddexda dabaq ee tooba waxa ay sheeka xiise leh daqiiqadahaas ina dhex martay mid ka mid ah culimmada deegaanka waxa uu si degnaan ay ku jirto inoogu sharxayaa qaabka iyo maraaxiisha ay soo mareen masaajiddan quruxda badan ee dabaqyada ah ee ku yaalla ufurow isagoo mar kale ka markhaati kacay iskutashiga deegaanka iyo u kala tartamidooda khayriga weliba roogne adda masaajidkii tooba leeraay oo degmad ufurow ka yaalay qaybta sar iyo saarangna degmad ufurow masaajid badan ka yaalaan ilaa labaatan shan masaajida ka taalla masaajidka unatiroon weliba leera masjid tooba ayaa leera saddex dabaqu hadda dabaqa korya saarangna kii saddexaad u kan masaajid kale ma kaala lama dabaqa kiyaala masaajid jaamaca leerawiya kiyaala mar insha allahu taala masaajid masin degmada antaasay ka kooban yihiin marka masaajidan dhismahooda yaa iska kaashaday waa walba isku kaashaday mabuha ee dhisma masaajidadan ee bulshada deegaanka ayaa iska kaashaday walkale meel kale ngushaani malaa hay-admu walkale manshaagna qandaraas mee ka dhisna dhammaantii walba dhisadeenna bulshada deegaanka iyo dhisadeen yoo iska kaashadeen masaajid dadka ka tukadaayaan marka baahida la argay oo dadka bulshada badatay iyo masaajidna saasiyaan badadeen haddii masaajid badan mayba daremas in meel bulshi badan roogdiyo daremas marka sidaad maalinta jimcaha oo kale inta masaajidda buysan ayaa bannaanada yadda ka tukadaaya maasha allah markan aragtideena socdaaleed waxay u jihaysatay dhanka ganacsiga iyo waxyaabaha ay la gaar tahay ufurow waxaanay noo soo bidhaamay arrimo badan oo aan u aragnay inaan u soo tabino intiinii aan weli tegin halkan ama khabarkeeda uusan soo gaarin in qiimaha badeecadaha uu yahay mid si aadaa uga duwan magaalooyinka kale ee waaweyn waxa ugu muhiimsan ee aan ku aragna ufurow qiimaha alaabtuna waa bares dubay haddii ay dadku hore u maqli jireen bares bakaaro waxaay sidaas u sameeyeen ganacsataduna waa inay dadkoodu ay helaan alaab qiimo jaban oo taya sare leh islamarkaan uu iibsan karo qof weliba sidaba ay iyagu inoo xaqiijiyeen xaaji xasan bariise waa guddoomiyaha ganacsatada ee degmada ufurow sheeko xiise badan oo ina dhex martay kadib waxa uu inooga warbixinayaa xaaladda ganacsi ee magaalada iyo waxyaabo badan oo hore u daboolnaa
raashinkastoosmaininkuasamada ninkukuwaye waliba maylaraa suurtageliyey oo degmooyinkakukadugunaa ganacsataan oo iska tallatay maylaraa raashinkastoos dekedan kugadadaan iska tallatayaan raashinka kukadugugna inaynu kuqiima hooseyno sida degmooyinka dariskaano diinsoor gasaa dheere buur dhubay iyo baar dheere afar degmo jiiraankan ilaameen ku duugownaa inay ganacsataan si toos aan la macaamuloodaso ganacsiyada waaweyn oo ka hiran dibadda si toos badaa uga hadlaayaan macnaha ee sababtaasa macnaha khilafaas inay una may laraay ku qiimo hooseyno gaar ahaanna may laraay may ka talagalnaa ganacsatada sidii may laraay raashin jaban una ku gada fadnay ama may laraay in aawii fadnay intii una macnaha tabartaana eh saasaa macnaha ee ganacsigaanu ku socda hadda ula gaalo waanoo meel walba may laraay uleys ku kuway ama meel laraay dhinagii shadaalka iyo macnaha ee noocogaas gaaloween hataa macnaha ee weli anaad meelahanka qiima hooseyo meelaha hadda meel laraay caasimada bakarooga shadaalka fuusii shadaal ee meel laraay lama boqol iyo lixdan biyo iyo ka gadaw unadama ka gadahayn iyadoo baabuur iyo walkastaa ka darin lama boqol iyo toddobaatan marka ay raashinka oo hamar ku kooyo bakhaara hamar qiimaha ka rooga meel laraay ka gadaan oo degmada ka gadaan taasna may suurageliyeen una bikaash raashinka ka gadadaano oo una macnaha macaamiil faylan suubino degmooyinka darasadan aba may laraa inayn safar gobolada kale iyo caasimada inayn safarna inay hiranaadaan saas dartee oo unu kafaahidnay un raashinkaas walyar kuweydaano mudanan ka dhabriyaano ganacsigaanoon an mahdayni inuu haddana dadaalkaas may laraa labalaabno may laraa inoo qorshaysan tani waa mid ku timid awood rabbi iyo amni dheeraad ah oo ay heleen reer ufurow iyo in wilaayadooda ay u muujisay garab raaricin iyo in la dhegaysanayo codsiyadooda horumarineed ee magaalada waxaana inagu maqaalo ah in wilaayada islaamigaha ee bahay ay wakhti xaadirkan ku maqan tahay qorshe iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada ay ku dhisayso sida ay inoo sheegeen dadka reer ufurow socodkeennii weli ma uusan soo idlaan soo tabintii u furowna fari kama qodna xalqada xigta ee warbixinnadanna waxaan dhegaystay dhegtaada ku dhibcin doonnaa dhinac cusub oo xiise gaar leh hadduu allah idmo منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غير guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtagelin waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak